bismi illahi raxmaan iraxiim runtii arintan aad wax iga weydiiseen oo ku saabsanaa dhibaatooyinka laga soo sheegay gobolka shabeellada hoose annagu ka baarlamaan ahaan shalay xitaa runtii waa uu ka mid ahaa kulankii baarlamaanka aanu yeelanay markaan ajendiya aanu ka baxnay marka qayb ka mida arrimahaas dhibaatooyinka laga soo sheegay gobolka shabeellada hoose iyo wixii marka tallaabaa laga qaadi lahaa arrintaas runtii horta waxaa weye waa anoo ku hadlaya magaca baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan rabaa halkan horta inaan marka hore uga tacsiyeeyo dadkii waxyeelooda ka soo gaartay dhibaatooyinka ka dhacay qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose khusuusan macnaha waxaan aada oga xumahay in warbixintii ahayd oo markaanu maqalnay in dadka ku waxyeeloobay ay ku jiraan caruur yaryar iyo dad waayeel oo da-ah runtii xeerna ma ahan dhaqan islaamna ma ahan marka in dadka dhibaatooyinka u nugul marka intii ayaga loo gargaari lahaa in dhibaatooyin waxyeelo la gaarsiiyo run ahaantii waad aragteen adduunka aan ku noolnahay markii ay musiibo rabbaani ah meel dhulgariir uu ka dhaco ama daadad ay ku fatahmaan musiibo rabbaani markay dhacdo gurmad meeshaas loo gurmado goobtaasi dadka ugu horeyso marka waxaa oo la siiyo mudnaanta la siiyo priorityga la siiyo loo gurmado waxa waaye si dhibaatada looga badbaadiyo waa dadka dhibaatada u nugul oo ah haweenkii waayeelkii iyo caruurtii marka horta runtii aad baan oga xunnahay in ayagu marka ay ku waxyeeloobaan arrimahaas waxaanu ka codsanaynaa marka waxa waaye in ka xukuumad ahaan kolley in tallaabo waxa weye waa ay la qaaday xukuumaddu hadda waxa weye shalay markaanu aanu kala hadalna xukuumadda iyo maalmahanba arrimahaasi waxaanu ognaha warbixintiina la siiyey in guddi uu wasiiro iyo isugu jiro guddoomiye gobolka in ay ku maqan yihin gobolka shabeellada hoose marka in arrimahaasu marka kolley warbixin buuxdahay in wasiirka iyo laga sugaayo inay kolley dadaalkooda iyo shaqadooda waa wadaan marka kolley ka xukuumad ahaan shalay waanu kula dardaarno marka in xoogga la saaro marka sidii arrimahaas aysan dib ugu soo noqnoqon marka xukuumaddu gacan gacan uga geysan lahayd sidii marka looga hortegi lahaa dhibaatooyinka ka tagan gobolka shabeellada hoose isla markaasna xukuumadda federaalk waxaan insha allah ayagana aan ka codsanaa marka wax allaale wixii karaankooda marka gacan macnaha waxa maamulka koonfur galbeed inaguna lagu siiyo marka sidii markaas gobolkaasi loo xasilin lahaa nabad loogu soo dabaali lahaa aysan dibda marka dhibaatadaas inay safaraha uga bixin runtii waxaanu u dirnay meesha ku maqansa haddaba warbixintayda ku jirtay waxaanu sugaynaa raboorkii ugu dambe warbixin waxaanu ka sugaynaa wasiirka arrimaha gudaha oo meesha ku maqan iyo iyo guddoomiyihii gobolkaba marka kolley iyo kolley warbixintoodaas wixii ka soo baxay wixii tallaabo ay wasaaraddu qaaday iyo marka waa warbixin ba waxaanu ka sugaynaa xukuumadda in laga soo siiyo ka baarlamaan ahaan runtii dowladdu waxaa weeye waa de waa ayada ayaa mas-uul ka ah sidii ay u daryeeli lahayd una dhaqaalayn lahayd marka waxaa waaye shacabkeeda runtii hadda abaarahaas ay ugu darnaayeen biyo la-aantii qaybo ka mida gobolladan baay bakool shabeellada hoose laga sheegay runtii waa jiraan dadaal marka dowladdu ay samaysay ka dowlad ahaan iyadoo marka shacabkeeda la kaalmaysanaysa xildhibaanada baarlamaanka qaarkood xataa barnaamijkaas gargaar gurmadka lagu fidana qayb ay ka ahayn marka biyodhaamin waa jirtay oo meelaha qaarkood la geeyey marka arrintu marka kolley baahidu baahi ay dowladdu keligeed maamulka koonfur galbeed wax ka qaban kara ma ahan insha allah waxaanu kolley u diraynaa dhammaan macnaha hay-adaha caalamka iyo dadka ka soo jeeda degaanka degaanada koonfur galbeed dibadaha ku dhaqan iyo kuwooda wax haysto wadanka gudihiisa ku jira naftirkooda marka inay gargaarkaas iyo iyo waxawa dadaalkaas loogu jiro sidii shacabkaas loogu gurman lahaa iyaguna inay qaybtooda ay ka qaataan runtii horta dagaalada waa saa sheegtay gobolka shabeellada hoose waa soo noqnoqdeen dadaalo badan oo la sameyno waa jireen dhowr jeer waxaa jirtay gogol marka waxaa waye xitaa la dhigay magaalada afgooye degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo gogoshii hadda ugu dambeysay dadaal macnaha waxaweye ay samaysay horseed ka ahayd wasaaradda dastuurka iyo arrimaha dib u heshiisiinta marka kolley iyo kolley waxa weye waa dadaal baa la wadaa xal waa la raadinayaa oo marka waxaanu ka codsanaynaa oo kale shacabkana marka waxawaaye iyo dadka siiba macnaha waaye beelaha ee dhibaatooyinkaas ay ka dhex taagan yihiin ayaguna marka inay dadaaladaas aanu wadno marka inay gacan nagu siiyaan oo maslaxada laga wada shaqeeyo maslaxada sababtoo maslaxadu waxa weye labada qof oo dagaalamay keliya maahan xitaa dadka kaleoo ku hoos nool ayay dani ugu jirtaa waxa horumarkii gobolka ayay dan ugu jirtaa marka ma yara dadaalka aan samaynayno ka dowlad ahaan insha allahu tacaala intaasna waa kasii labalaabaynaa dadaalku shacabkuna waxaan ugu baaqaynaa wax allaale wixii tallaabo ah lagu horumarina lagu adkaynaa nabadgelyada inay gacan nagu siiyaan insha allah